bismi llahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tihiin dhammaan horta waxaan salaamayaa soomaali weyn khaasatan ummadda reer puntland waxaana aada iyo aada ugu mahad celinayaa idaacadda daljir oo runtii shaqo mugle u haysa shacabka reer puntland maantana ay igu sharaftay inaan xafiiskooda kusoo booqdo runtii mawqifka sidaad la socotaa xungurufo ayaa ka jiray ayaamahan khaliijka dawladda federaalka sidaad la socotaan waxay tiri dhexdhexaad baan ka nahay xungurufiyaasaas puntlandna iyadoo fariisin fiirinaysa constitutionka xaqa ay ugu leedahay iyo inay aayaheeda xag developmenti iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dalkeeda iyadoo ufiirinsana mawqif waxay gaartay shariifa horta runtii xaq bayna ugu leedahay arrimaha ugu muhiimsan horta maanta aynu kusoo boqday waa intaas
waayahay cabdiraxmaan dad badan ayaa ku kala duwan ama siyaasiyiin baa arrintan aada ugu kala duwanaaday marka mawqifka dawladda federaalka ee dhexdhexaadnimada ah dabcan sooma ahayn in dawladda wixii arrimaha dibadda ah dawladda federaalka looga dambeeyo wallahi way tahay laakiin waxaan su-aal anugu hadda dawladda federaalka waxaan ka ahaa wasiir baan ka ahaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah federaal waxaa kala xadeynaya dastuurka waxay xaq uleeyihiin arrimaha masiiriga markii laga hadlayo dawladda federaalka inay tala ka weydiiso dawladaha xubnaha ka ah federaalka si aad la socoto mawqifkaan markii dawladda federaalka gaaraysay waxba lagama ogeysin loomana sheegin mawqif iyadoo aan ognahay interest siyaasadeed iyadoo laga leeyahay oo la socoto madaxda hadda jirta dhowaan inay dawladda qatar dacmi dhaqaale iyo mid maaliyadeed iyo mid walba ay u fidisay runtii annagu waxaan u aragnay markaas wax dhexdhexaad laga noqon kara meesha inaysan jirin midda labaad dawladda puntland ama haddaan ku hormaro dawladda federaalka iyo federalismka la qaatay dawladda federaalka hadda maanta hadii la yidhaha qeex maxay xaq u leeyihiin dawladaha xubnaha ka federaalka cid qeexi karta male maxaa yeelay madaxweyne kasta oo yimaada afartii sano wuxuu ku milmaa arrimaha internaalkaada oo gudaha ka jira koonfureed ama muqdisho ama villa soomaaliya fadhiyo kabacdi laba sano markuu jooga labada kalena cambaign wuxuu galaa siduu usoo noqon lahaa waxaad moodaa runtii dawladda puntland waa dawlad baaxad weyn constitutionkeeda iyo jiritaankeeda iyo intay jirtana dawladda federaalkana way ka weyn tahay dawladaha xubnaha ka ah federaalna way ka weyn tahay marka waxaan aaminsannahay annagu inaan masiirkayaga u tashan karno waxaan kaloo hadda ii caddaynaya sidaad la socotaan magacii soomaaliya dawladda federaalka a wadata shaabadii ayadaa wadata shirar baa la qabtaa soomaaliya lacagaa loogu deeqay siyaasa waxaa loogu deeqay waxa weeye amni waxaa loogu deeqay hob wax soo puntland iyo dawladaha federaalka ee xubnaha ka ah soo gaaray ma jiraan waxaa weeye dawladda federaalka marka hadday kusoo celin lahayd puntland wax maanta mawqifkaas mawqif ka bedelan baa laga yaabi lahaa in la gaartay laakiin annaguna inaan go-doono dawladda federaalkana magacii ummadda soomaaliyeed inay meel walba ku shirkirto arrintan haatan ama arrintan hadda puntland ay soo saartay maxay ka bedeli kartaa mawqifkii ee dawladda federaalka wallahi annagu hadda waxbay ka bedeli kartaa waxbay u tari kartaa annagu maba dhehayna annagu dawlad gaamurtay oo jirta sagaal gobol constitution leh nidaam leh baarlamaan leh jiritaan leh midnimadii soomaaliya intii dawladdii burburkii jirtay annagaa raadinaynay maanta waxaan aaminsannahay annaga wixii maslaxadda noogu jirto iyo horumarkayaga baan ka hadlayna wixii dawladda federaalka ah oo aan federaal uga mid noqonay oo ah inaan ku ixtiraamno waxyaalo badan iyo shaqooyin badan oo hadda maanta ay dalka u haysana waxa weye hadda midnimada soomaaliya weligii annagaa raadin jirnay laakiin waxaan u aragnaa inaan aayahayay ka tasho cunug qabatayn in dawladdii federaalkaana iyada waxeedii u madax banaan tahay annagana go-doon in nala geliyo oo kaabayaashayadii dhaqaalaha iyo ciddii maanta wax noo samayn lahayd inaan maanta mawqif inta ka qaadan nidhaahno waxaan la jirnaa dad baan la jirnaa wax la aqbali kara dawladda federaalka mawqifka hadda ay gaartay oo laga jecli beedha jecli waxa soomaaliya la yiraahda ah waxaan aaminsanahay ma ahayn aragti u khidmaynaya shacabka ummadda soomaaliyeed waa arrin go-aan lagu degdegay baan ugu aaminsanahay cid allaale iyo ciddii mawqifka siyaasadeed oo maanta ay qaadatay dawladda federaalka haddii ay xubnaha federaalka dawladaha ka ah hadday la tashan lahayd oo war laga soo saari lahaa waxyaalo badan iyo masaalix baa la firin lahaa waxbaa la roogi lahaa laakiin hadda hadday ka noqonayso iyo hadday sideeda u daysanayso iyadaa taqaana waxay ugu badiso laakiin as the puntland annagu mawqifkayaga waa caddaynaynaa runtii madaxweynaha dawladda puntlandna waa caddeeyey cid allaaliya ciddii interest annagu noogu jiro oo kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo horumarkayaga iyo turitaankayaga baan wax la qabsanayna waayahay dad badan oo siyaasadda taxliiliya ama siyaasiyiin hore oo dalka muddo kasoo shaqeynayo cumar cabdirashiid iyo professor jurle ay kamid yihiin waxay aada u taageersan yihiin in sacuudiga aan iyo tiimka uu wato oo ciladaysa aan laga goosan maxay soomaaliya ku waayi ka dhaabalaysanoon karaan maadaama ciisadaas dib ay usoo cusbaan
runtii soomaaliya waxay ku waayi kartaa anagu haddii dal carbeed baan nahay arrimaha khaliijkana waxaad moodaa xoogaa in lagu dhex milmo inaysan fiicnayn oo mowqifkii hore markii hore waa lala degdegay marka waxay ku waayi kartaa waxyaalo badan oo darisnimo iyo development iyo horumar iyo siyaasada adduunkan adduun technology waxaa la gaaray caalamka adduun siyaasadeed baa la jooga adduun dagaal lama joogo diblomaasiyad baa la isticmaalaa waxaa laga yaabaa wax badan oo adigo is leedahay dal wax ugu dhin ayaga laftigooda inay waxay adigu u dhimi kartid wax ka badan in ayaga kuu dhimi karaan soomaaliya maanta waxay kasoo baxaysaa kasoo kabanaysaa dagaal sokeeye iftiin baa socda siyaasadda iyo dadka eliidka ahaa hadday wixii khaldaan hadda waxaad moodaa xoogaa inay dhibaato badan soomaaliya kusoo food yeelanayso waa ugu hambalyeynayna dawladda federaalka hadda baryahan dambe nabadgelyada iyo runtii hididiilada kasoo cusboonaatay oo xagga amniga iyo horumarka laga gaaray way ku ammaanan yihiin laakiin arrimaha siyaasadda khaarajiga weliba arrimaha dibadda waxaad moodaa dawladda federaalka inay iska saxdo aysan ku degdegin ummad dhan masiirkeed bay haystaa